muddo dheer ururkan kusoo jiray runtii aasaaskiisina anaa gudoomiye ah muddo laba sano marka uu ahaa waxaa jiri jiray waxa la yidhaahdo hogaanka halganka kaas anaa gudoomiye u ahaa waktiga iyada waan yaraa waxaan soo arkayay inaan khibrad fiican lahayn marka ragiigaa waaweynaana si voluntery ugu wareejiyey dii ka dambeysa kaalimo badan oon kasoo qaatay marka doorashadan waxaan u arkaa inay fursad ii siinayso wixii aan aaminsanaa iyo saan u arkayay in ummadan mustaqbalkeeda lagu dhisi lahaa inaan fursad u helo aan ka qayb qaato waxaan dareensanahay hadda inaan soo gaaro xilli xilli aan yani almost aan diyaarin lahaa jiilkii dambe aan ku wareejin lahaa halganka marka last last maaragti inaan effortka inaan sameeyo inaan ummadan hadafkeeda inay gaadho ama dadkii gaarsiin lahaa aan ka tago saasaan yaan rajeynaya fursadda inaan helo waaye bal waxaad waxyar ka hadashaa guddoomiye xilkaaga horreeyey admiraal maxamed cumar cusmaan iyo axmed yaasiin oo kula tartamay iyaguna see u arkeen doorashadaada guddoomiyihii hore runtii waa nin haliyey aweeye waa nin aada u basilweeyey runtii annagoo idin wax badan baan ka muddadii uu nala joogay wuxuu ahaa nin admiraal ah oo khibrad badan ule maaragtay maamul dad iyo ciidan wuxuu kale u ahaa muddo badan buu xisbigii hantidaa gacanka soomaaliya raggii kiciyey buu ahaa ee dhisay marka dowladda soomaaliya kaalin muhiim u ka lahaa marka khibraddiisu wax weyn bay kusoo kordhaysay halganka iyo muxuu ahaa iyo annaga waxminahayay ka tegadiisuna caloolxumo badan bay nagu reebaysaa laakiin si voluntaria asagaa jeclaa jeclaystay in maadaama uu hadda uu leeyahay yani rag way sii wada karaan marka runtii asagu shucuurtiisana aad bay u fiican tahay uuna ku faraxsan yahay waxaana dee marmal gudoomiyaheyna ruuxii uu noqonaya halgankeena kama dhacbaxayo oo ilaa life buu u yahay gola dhexe sharciga ururka waxaa wey qofka guddoomiye noqda iyo dadka asaasayaashu life bay u yihiin gola dhexe marka nagama dhexbaxayo kolley mechanism kale uu halganka ku taageero inta uu awoodi karo uu samaynayaa aad buuna ugu faraxsanaa mudane axmed yaasiinna sidoo kale guud ahaan annagoo idil badan waa urur annagoo aada dimuqraadiyan u nahay waan ogolnahay runtii inuu istijaabeen dhalinyaro aweeye uu fiiriyo yani kaalinta kuga jiro runtiina waxaa muuqanaysa in kalsooni badan oo haystay annagoo ku faraxsanaa markii hawshu dhamaatayna si faraxsan oo sharaf leh ayuu yani u consid gareeyey waana u cadeeyey in nolosha ururka meeshiisa xubinkiisa yahay marka waa runtii ururkeena xubnihiisa aad bay u basaliyihiin waana very positive inkastoo de qofku marka wax uu raadinaya laga yaabo inuu markaa u waayay in kolley qofku aada uma jeclaan laakiin haddana waxa weyaan waxaan waxaan u halgamayna meel xoola laga helaya maaha marka anyone of us wada kan kale waa inu garab istaaga waa dhaqankeena wey waaya hadda shirweyne ayaa idinku soo xirmay magaalada goday oo doorashadaadu ka soo baxday weji cusub ayaa oo nala fa'i gashay guddoomiye ahaan qorshahaagu muxuu yahay qorshaha ururku muxuu yahay qorshaha u horeeya horta waxaa weya inaan ururka midayno mar walba doorasho la gelaya mar walba waxaa abuurma tartan baa abuurma xubnaha ururka in la mideeyo aaska laakiin ummadda soomaaliyeed ee dalkan degan geeska africa xirdan culus baa ka socda qoomiyada etoobiya ku wada jira qolo walba danteeday u qaadatay u qalab qaadatay marka soomaaliduna anaga meesha salaanta ku hooseeya kaga jirnaa marka in ummadan la mideeyo hal hadaf qaran la yeelato xisbiyadeeda maamul deegaanka waxgaradkeeda odayaasheeda shacabka oo idil ciidamadeeda amniga in in hadaf guuda ummadda qof walba la ogyahay warka aas aan laga leexanayn wixii kalaa laisku khilaafi oo noqdo waxyaabaha aragtida si loo fulin lahaa laakiin national agenda inaan abuurno oo laisu yimaado waa midda koowaad wey midda laaan inaan isu diyaarino doorashadana si dhaba aan u diyaarino waxay ay u baahan tahay inaan dhaqaalo gudeed abuurno isku filnaado islamarkaana waxa waya in xuquuqda nooga maqan xeerka federaal in ayadana maaragtay oo qaybihii ka dhinaa in la riixo halkaasna bal ummadda soomaliya waxaa uga maqan meesha la raadiyo islamarkaana la abo urur nationala maadaama aan isu diyaarinayno in taxaaluf aan isku mabid anaan isku ujeedanahay taxaalufka la yidhaha federalismka ayaa ka tashiga inaan marka ururadii daraasa ku sameyno ciddaan taxaaluf lahayn mustaqbalka aan ayadana dirisno dowladda federaalka inaan calaaqaadkeenu la ficnaado nabadda oo naga go-an inaan sii adkayno amniga dalkaygana aan maaragtay aan xoojino dowladda deegaankana gacan ka siiniyo ciidamada amniga islamarkaana anaguna kaalinta ka qaadan karna ka qaadano guud ahaanna shacabkan oo dhib badan ku dhacay oo burbur iyo dagaal ku dhacay ciidanka xoreynta oo aada u baabacay oo burbursan wixii ka nool aqoontii aada u tiro badan dadkii la waxyeeleeyey gabdhihii la kufsaday waxaasoo idin dajoogaasoo idin sidii loogu samayn lahaa projects maarata rehabilitation iyo integration inta mujtamaca loola inay noogu sameeyo nolosha soo dhiso mujtamacan ay ku noqdaan nololna loo abuuro taasoo ilbaana sugaysa in waxyaabihii hore u dhacay ummadda soomaaliyeed islaysa waa la isku daray in nafta isu keentay in ayaga naftooda dadka sulux laga abuuro walaaltimo laga abuuro marka guud ahaan waa saas saasaan u aragnaa waxaa hadda noor yaala u dabaaran waaye shirweynuhu maxaa go-aanu ka qaatay arinta ku saabsan heshiiskii aada la gasheen dowladda etoobiya iyo nabadda gobolka si buuxda u taageeray wuxuuna nagu booriyey inaan nabaddaas istraatiiji aan u qaadano oo maaragtay xoogas ku dayna carqaladayaanna maaragtay ismeel lagu soo wadarjo marka waa waa waa nabadda waa la indhoskarey waana soo dhaweynaya waaya hadalka ugu dambeeya waxaad iga warantaa doorashada sanadka soo socda iyo sida aada uga qayb gelaysaan
annaga waxa weyaan hadda xisbiga diiwaangelintiisa waa soo dhamaatay last stageka ayuu maraya idaacadaha laga sii daynayo marka warqada ah helno marka waxa weyaan waa wixii ka dambeeya waxaan su diyaa dalkeen inaan abaabulno dhaqaalihii doorashada lagu raadin lahaa inaan generate garayno barnaamijkii aan dadka usoo bandhigi lahayn aan kuwatastamila xisbiyada kale ee dalka ka jira inaan inaan diyaarino oo si aan u articulateno muuqata shacabkeena ay fahmi karaan in xisbiyada dalka ka jira aan wixii aan aan aan dialog yeelo taxaluf lala noqon karo iyo wixii kaleeto marka in haddaan abuuri karno joint front oo soomaalida ay ku wada jirto iyo inaan maaragtay taageero caalami ah helno interview badan iyo ururo badan baa diyaar waa inay transitionka from from war to democracy inay maaragtay peace inay gacan ka geystaan way diyaar idinoo diyaariyaan maaragtay yani farsamooyinkii loo baahnaa iyo tababaradii iyo waxaasi capacity building xubnahaygana inaan maaragtay aan u samayno marka kulley shaqaale kama rajaynaynaa inaan maaragtay waan aada abaabulka iyo advocacy ugu fiicnayn marka waan rajaynaynaa inaan shacabkeena aan abaabuli karno aan u diyaarin karno doorashadaas aada baana rajo weyn ugu qabnaa inaan kaalin wax ka qaadano ama inaan ku guulaysano xukunka xabsna ama inaan qayb wax ka qaadano hataa dinaalo la qaybsado laakiin conditionno abuurno aan aan aan bedelno maaragtay historyga dalkan iyo taariikhda iyo ummadan inay maamulkeed si dimuqraadi uga dhacsida doorashadana dimuqraadi u ahayd waad arkaysan transparent cod qarsoodi aan la ridayay marka in wadankana doorasho xol ay ka dhaco dimuqraadi noqdo dadkeena runtii la la shaqeeyo sameeyo warba warbaahin xora in loo sameeyo inay ogaadaan xuquuqda dastuurka etoobiya ku jirta yani xuquuqda caadanaha ay leeyihiin dadka ama ha noqoto shacab wacyigelin shacabka ama xubnaheena bislayntiisa